الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد مثل الصلاة بالحرير والذهب أو في مكان الغاصب والوضن قلب ومعدن ومنهج ومقبرة كنيسة وذي حميم مجزرة من طاب بعد أن تغض صببا فقد اطاع بما عليه وجبا وإن بقي فساده كمن رجع عن بط بقة عليها يطبع أو طاب خارجا مكان الغصب أو طاب بعد الرامي قبل الضرب وقال ذو البرهان إنه رطبك مع انقطاع النهي للذي سلك وارتكب الأخاف من ضرين وخيرا لدى استوى هذين كمن على الجريح في الجرحى سقط وضعف المقصى عليه من ضبط والأخذ بالأول لا بالآخر مرجح في مقتضى الأوامر وما سواه ساقط أو مستحب لذاك الاطمئنان والدلك جلب وذاك في الحكم على الكلي مع حصول كثرة الجزئي وربما اجتماع أشياء قضل مما أتى الأمر بها على البدل أو الترتب وقد يسن وفيه قل إباحة تعن وذلك شيء نهيك إيا عمرك أي كل مين مثل الصلاة وصلاة أوكال بالحرير حرير لغتكدو والذهب ذهب لغتكدو وفي مكان الغصب مكان كلا بوضي لغتكدو والوضوء وكالوضوء وويسقات أوكال weysaqaadkaasoo in qalaba dabagadoomay wa macdinin wa ka macdinin waa meesha geelu fadhiisto oo kale wa manhajin waa waddada la maroo kale wa maqbara waa qabuurihii oo kale kaniisatin wa kaniisatin kaniisad oo kale wadii xamiimin waa makaanka lagu qubaysto oo kale majsaratin wa majsara waa kawaankii oo kale wadaalika shayga nahyiga iyo camarkii ku kulmeen mihlu salaati waa salaad oo kale bilxariir xariir lagu tukado wa dahabi dahab lagu tukado wa fii makaani alqasbi makaankii la boobay oo kale in lagu tukado weeye walwuduu'i wa kalwuduu'i weysaqaad oo kale weeye weysaqaadkoo in qalaba dabagadoomay wa macdinin wa ka macdinin waa meeshii geelu fadhiisanayay oo kale wa manhajin waa waddadii la marayay oo kale in lagu tukado wa maqbaratin waa qaburo in lagu tukadoo kale kaniisatin waa kaniisad in lagu tukadoo kale wadii xamiimin waa in lagu tukado makaanu qubaysiga oo kale majsaratin waa majsara kawaan lagu tukadoo kale wey waxaan ku soo jirnay shay haddii nahyi iyo amar ay ku kulmaan amarka iyo nahyiga hadday kala infikaaki karaan jihada shaygan laga amray iyo jihada shaygan laga nahiyey laba jihoo kala duwan hadday yihiin afar qowlaa ku jirtay waa inagii ogaanay qowlka jumhuurtu wuxuu ahaa waa ansaxaa qofkaas faradkii waa ka dhacaa laakiin wax ajara male qowlkii jumhuurtu ahaa qowlka labaadna wuxuu ahaa salaad buu tukadana ajaruu ku leeyahay oo amarka uu fuliyey nahyiga uu ku dhacayna dembiyuu ku leeyahay mucaaqabun min wejhin wa muhaabun min wejhin qowlka kalena wuxuu ahaa baadi weeye mana ansixin amarkaas fulinta uu fuliyey waana laga rabaa inuu soo qalleeyo qowlka afraad oo ugu daciifsanana wuxuu ahaa qalle lagama rabo mana ka ansixin ee markii uu ficilkii sameeyey agtiisa ayaa faradkii ka dhacay hadda miaaluu ku siinaa inkastoo miaalada uu keenay aysan isku dariiq ku socon miaalka koobaad wuxuu kaaga dhigay mara xariira salaad lagu tukaday oo kale oo nin ku tukaday dumarka waa u xalaale dumarka waa u xalaal inay xariir ku tukadaan laakiin nin hadduu mara xariira ku tukado dhinac shay ma'muuruhu sameeyey oo waa salaadii dhinacna shay manhiya ayuu sameeyey oo waa xariir inuu xirtay waxaa la leeyahay marka qowlkii jumhuurta salaadii waa ansaxday oo faradkii waa ka dhacay laakiin qofkaas wax ajara mehelaa oo ajarkiisii waxaa baabi'iyey macaasida uu ku dhex jiro wakadaalika tan labaaduu ku miaaliyey waa dahabkii dahabkii waa la mid mina faraati dahaba iska xirta markaasuu ku tukaday waxaa la leeyahay salaaddii waa ansaxdo faradkii waa ka dhacay laakiin qofkaas wax ajara male macaasida uu ku dhex jiro taasaa baabiday ajarkiisii tan saddexaadna wuxuu ku miaaliyey gurigii la bilqaystay guri biliqaa ama guri boob uu ku deganaa ama makaan hadduu guri keliya maahan beer guri meel uu asagu xoog ku deganaa oo uu xaqdarra ku deganaa ayuu ku dhex tukaday dhinac shay ma'muuruu sameeyo waa salaad dhinacna wuxuu ku dhex jiraa manhiyun canhu oo waa hantidan islaamada biliqada ah ama uu xoogga ku haysto waxaa la leeyahay faradkii waa ka dhacay laakiin wax ajara male macaasida baabi'iday walwudunqalab tanna waxaa loola jeedaa weeseqaad oo la dabagediyey oo la cagsiyey waxaa la rabay marka la weyse qaadana in farxa laga bilaabo oo kadib sandaars iyo luqluqasho lagu xijiyo cagta bidixdaahu weysadii ka soo bilaabay midigtuu ku soo marsiiyey wuxuu soo marsiiyey madaxii gacanta bidixdaa marsiiyey lugta gacanta midigtaahu marsiiyey halkaasuu gadaal ugu keenay luqluqashadii iyo sandaarsiga waxay leeyihiin jumhuurtu wuxuu ka tegey rugni min arkaan lwudu oo tartiibtii mana ansixin weysadiisu xanafiyadu waxay leeyihiin waa ansaxa waa ansaxe weyse qaadkaas waa ansaxa saasay leeyihin marka dhinac waa shay ma'muura oo waa dahaaro dhinacna waa shay manhi ah oo sifadii wudu'u lahaa ayaa la khilaafay qolaad dhinacaas marsiiyo xanafiyadu dhinacaas ayay marsiiyeen iyagu waa macdinin macdinku waa meesha geelu fadhiisto meesha geelu fadhiisto in lagu tukado nabigaa diiday sala allahu calayh wasalam ausallii fii mabaariki libil qaala laa saxiixmuslimkay ku taalla ma ku tukadaa meesha geelu fadhiisto nabigu wuxuu idhi maya ha ku tukanin ma bannaana in lagu tukado wasawaabuna waxay tahay tanu inaysan ansaxayn waana ka duwantahi miisaaladii hore sababtay uga duwan tahay waxay tahay ashyaada hore sidooday u ahaayeen manhi fiiriyo weyseqaadka wixii ka horreeyey xariirta dahabka guri islaameed xoog lagu qaato ha tukan ama tuko waa kaa xaaraan gurigan islaameed inaad xoog ku haysataa ama ku tuko ama ha ku tukana sideeday xaaraan u tahay waa shay mustaqil u ah wa kadaalika inaad dahab xidhataa salaad tuko ama ha tukanay sidiisu xaaraan u yahay inaad xariir xidhataa sidiisu xaaraan u yahay laakiin fiiriyo weyseqaadkan in la dabagediyo weyseqaadkaasay xaaraan ku noqon ee hadda adoo weyse qaadayn haddaad lugta midig bidixdaa iska mayrto oo ta midigtaa mayrto oo madaxa masaxdo oo gacan bidix iska mayrto oo aad leedaha anugu iska dhaqdhaqanaya waa iska mayrana maahane weyse qaada maaha laguma dhihi karo nahyiga ku dhaca laakiin fiiri kuwa horeeto nahyigoodu waa iska joogto sidoo kale macdinul ibil meesha geelu fadhiistaa inaad hadda iska fadhiisato nahyi kuma soo aroorin waa shay bannaan laakiin nahyigu salaada daatadeedu ku taclo meeshaana lagu tukan karin saas darteeda ma ansaxayo way qowlka sabaabkaa wa manhajin waa waddada manhajka waddada xadiidka ku soo arooray waa daciif imaam tirmidiyaa wariyey waana daciif bal waxaa sugan saxaabada inay ku tukan jireen saxaabadu inay ku tukan jireen ibnu abi shayba wuxuu wariyey anas ibnu maalig wuxuu yidhi kaana asxaabu nabiyi sala allahu calayh wasalam yusalluuna fii sikaki alahwaas reer ahwaas waddooyinkooda waa ku tukan jireen anas ibnu maalig meesha khaadumiintiisu maraan waa ku tukan jiray markaa nahyi maleh sugan wax kastooo nahyi sariixa aan loo hayna waa lagu tukanaa makaan kasta oo nahyi cad aan loo hayn sababtoo ah xadiid caamaha jira wa jucilat liya alardu masjidan wa dahuura xadiiska sariix wuxuu ku yahay dhulkoo dhan waa meel lagu tukan karo ilaa meel naska soo reebay maahane sida midaan hadda sheegayno oo ah macdinka xadiid saxiix muslimkaa reebay marka laakiin manhajka waddada waa laga fiican yahay in lagu tukado dadkii marayay waad dhibaatad u geysay waad dhibe ila qofaa ku tukanaya waddadii mari lahaayeen adigana waa ku mashquulinayaan salaaday kaa mashquulinayaan in lagu tukado waa laga fiican yahay laakiin waa xaraan lama dhihi karo ilaa daliil sariixa aa la hayaa oo sheegaya makaan kasta oo dhulka korkiisa in lagu tukan karo ilaa wixii daliil cadu ka soo reebay maahane waddada in lagu tukado daliilka diidayana ma sugna waa maqbara maqbarada laguma tukan karo maqbara waxaa loola jeedaa meel qof lagu aasay qof keligiisa ha ahaado dad badan ha ahaadeen mu'miniin ha ahaadeen kaafiriin ha ahaadeen kala qaad ma leh qabri korkiisa in lagu tukadaa ma bannaana nabiga sala allahu calayhi wasalam waxaa ka sugan inuu yidhi alardu kulluhaa masjid ila almaqbara waalxamaam imaamu tirmidi ayaa wariyey waana saxiix yeelay xaafid ibnu xaja talkhiisu lxabiirka marka dhulkoo dhan waa masjid marka laga reebo maqbarada laguma tukan karo iyada iyo xamaamka xamaamka waa meelo biyo kululoo xooga qandacan aa lagu diyaariyaho lagu qubaystaa khaasatan dhulka qaboobaha ah marka meeshaas iyo maqbarada labadaas midna laguma tukan karaa nabigu yidhi sala allahu alay wasalam xaggeedana qubuuraha loolama jeesan karo salaada korkeedana laguma tukan karo korkeeda laguma tukan karo alardu kulluhaa masjid ila almaqbara waalxamaam uu yidhi nabigu sala allahu calay wasalam xaggeedana loolama tukan karo xadiid saxix muslimkaa diidayo laa tusalluu ila alqubuur uu yidhi nabigu sala allahu alay wasalam mana ansaxaydo salaada qabriga loola jeesto iyo midda qabriga lagu dul tukado masaajidta laga dhisay ma ansaxayda labna mid maahan misaaladii hore sababtoo iyaga nahyiga fiiri wuxuu ku soo arooray waa salaada ma ahan shay sidiisa u xaaraan hadda adiga oo aan tukanaynin qabriga xaggiisa u jeesan karta markaad siyaaranayda fiiri qabriga inta ag istaagto aad xaggiisa u jeesane waa salaame waan u ducayne shayga xaaraamta waa maxay waa salaad sujuud iyo rukuucla in lagu tukado weliba salaad salaada oo janaasada waa lagu tukan karaa waa lagu tukado nabiga ku tukaday sala allahu calay wasalam gabadhii masjidka xaaqi jirta marka maqbarada waa xaaraam xadiiskeeduna saxiix kaniisatin kaniisad oo kale wey kaniisada in lagu tukado kaniisadda in lagu tukado xadiis saxiixa male oo diidaayo culummadu marka waxaydhan kaniisadda waa la kala qaada kaniisadda ma masawirale heed mise ma lahayn labadaasaa loo kala qaada hadday masawir leedahay waa xaaraamana lagu tukan karo cabdillahi ibni cabaasna way ka sugantay inuu diiday cabdillahi ibni cabaas way ka sugan tahay inuu yidhi kaniisadda oo waxa weeyaan masawirada leh ma lagu tukan karo midda saliibku dhex yaallo waana sida qaalibka meeshaas mixraabka ah saliibka lagu dhejiya marka in ilaahay qayrkiis loo sujuuday u ekaanaysaa saas darteeda lama ogola sidaas darteeda lama ogola haddii aysan lahayn wax masawira oon saliib meeshaas loo tukayo oolin waa isku khilaafeen fuqahadu qaar waxay yidhaahdeen meeshan ilaahay kayrkiisa loogu sujuudi jiray ma bannaana in ilaahay loogu sujuuda waxayna ka daliishadeen xadiiskii nabiga sala allahu calay slam ninka uu weydiiyey oo uu yidhi nadartu an anxara ibilan bibuwaana meesha la yidhaha buwaana aan nadar ilaahay ugu gala inaan geel ku qabo nabigu waa weydiiyey hal kaana fiihaa wahanun min awhaani iljaahiliya hal kaana fiihaa wahanun yucbad saab la caabudaa meesha ma ooli jiray maya hal kaana fiiha ciidun min acyaadi iljaahiliya meeshaas ciid iyo xaflad ma iskugu imaan jireen gaalado maya ofi binadri ofi nadarkaaga marka fiiri haddii ilaahay qayrkiis wax loogu qari jiray ma ku qari kartid way xadiiskii ilahay qayrkiis haddii sanab loogu qali jiray oo sanaba meesha yilay ilahay qayrkiisa loogu qali jiray ma ku qali kartid way xadiis muanika sanab lagu caabudi jiray marka xadiidkaas ahlucilmiga gabal waqiyasa waxay yidhaahdeen sida loo diiday meel ilaahay qayrkiis wax loogu qali jiray in ilaahay wax loogu qalo meel ilaahay qayrkiis loogu sujuudi jiray in ilahay looguma sujuudi karo ahlucilmiga gabal macno daahira ahlucilmiga gabal waxay leeyihiin alardu kulluha masjid wa jucilat liya alardu masjid meesha masjida ilahay ka dhigay dhulkao dhan xadiid saxiixa keenoo diidaya kaniisa markaas khilaafkaasu jirana waa marka waa marka oo aan wax masawira iyo saliib aan lagu arag ee saliib xaggiisa loo sujuudo wax dhahay male culuma taas ogow saliibkuna sidaa qaalibkaa waa yaallaa kaniisada wadii xamiimin iyo biyihii kululaa makaanka u saaxiibka ahaa waxaa meesha lagu qubaysto oo makaan qubayska loo diyaariyo xamiimka biyaha kulule weeye marka waa ma'wa shayaadiin in lagu tukada waa laga fiican yahay ma'wa shayaadiin weeye inuu najaasu ay ku dhacdaana wayba dhici kartaaba xamiimka hadda loolama jeedo suuli waa meel biyo kulul lagu diyaariyo lagu qubaysto kaliya marka xadiiskeeduna saxiix iyada ma lagu tukan karo xadiiska tirmidigaa diidaya waa ma'wa shayaadiin culimmadu waxay yidhahdeen waxaa lamida bal ka sii daran qashinqubka meelaha iyo suuliga waa ma'wa shayaadiin laguma tukado waa ma'wa shayaadiin wa kadalika xerada geela sababta loo diida waa ma'wa shayaadiin fa inahaa min ashayaan xadiis abi dawudkay ku taalla sababta loo diida ee maaha nijaaso inaysa nijaasa waxaa kutusaa xadiiska muslimka waxaa iskula jirtaa xeryaha ariga ma ku tukada markaasaa nabigu yidhi nacam ku tuko tii geelana laa ha ku tukan culummaduna geela digadiisa iyo ariga digadiisa ma kala farqin ee isku waday marsiiyaan qaarna waxay wada yidhahdeen waa najaas gabna waxay yidhahdeen ma ah najaas labada dariiq madhabay kala maraan ee madhab dhexaya ma jiro ariga waa daahir digadiisu geela unbaa najaas ma jiro ma jiro sidaas darteeda sababta loo diiday maahan waa najaas hadday haalaheed tan arigaa nabigu diiday ti arigana waa ogolaada ee waxaa loo diiday fa inahaa min ashayaadiin meelahaas waa ma'wa shayaadiino shayaadiin xaggeeday ka ahaatay shayaadiintaasaa ku qasayda suuliga lama ogolaa de najaasuma wey isagu sida haalibkaa hadduu markaas la daahiriyana waa ma'wa shayaadiin meel ilahay lagu xuso maaha suuliyaalka waa la iska ilaaliya waa meelaha qashinqubka oo kale waa la iska ilaaliya meelahaas laguma tukado majzarada waa kawaanka kawaanka xadiiskeedu waa daciif laakiin ahlucilmi waxay ku cileeyeen najaasnimo xoolaha lagu gowraca dhiig rubdeedkaasaa ku daata marka waa najaas saasay ku cileeyeen ahlucilmi man taaba bacda an tacaada sababa faqad ataa bimaa calayhi wajaba man taaba qofkii toobad keena bacda an tacaada sababa markuu sababka la yimid ka gadaal faqad ataa qofkaasu waa la yimid bimaa shaygii wajaba ku waajibay calayhi korkiisa wa in baqiya haba baaqi noqdo fasaadu fasaadkiisu wadaalika mihaalkii kaman rajaca waa qof ka soo laabtay oo kale canbahi bidcatin bidca faafinteed bidcadaasoo yutabacu lagu raaca huwa shaksiga calayhaa bidcada ow taaba waa toobad keenay khaarijan xaawi ah midkii ka baxaya makaana alkasbi makaankii uu dhacay oo xoogga ku haystay ow taaba waa toobad keenay bacda ramyi tuuriddii ka gadaal qabla darbi ku dhufashadii ka hor man taaba qofkii toobad keena bacda an tacaada sababa markuu sababkii la yimid ka gadaal faqad ataa qofkaas wuxuu la yimid bimaa shaygii wajaba ku waajibay calayhi korkiisa wa in baqiya haba baaqi noqdo fasaaduu fasaadkiisa wadaalika mihaalkii kaman rajaca waa qof laabtay oo kale can bafi bidcatin bidca faafinteed ka laabtay bidcadoo yutabacu qofka lagu raacaa calayhaa bidcada ow taaba ama waa toobad keenay khaarijan xaalu yahay midkii ka baxa makaana alqasbi meeshii uu dhacay ow taaba waa toobad keenay bacda ramyi markuu hubkii tuuray ka gadaal qabla darbi intuusan nabarkii ku dhufan halkaana wuxuu ku sheegaa qofkii sabab la yimaada sababtaas oo uu ficilkii dembiga ahaa ku soo xasilayo kadibna toobad keena ayadoo dadkii ku raacay xumaantaas xumaantii ay weli wadaan toobaddiisu waa ansaxayda intii ku waajibtana waa la yimi qofkan bidcoolow ahaa bidcu faafi jiri sifaadda alluu diidi jiray jahmiyuu ahaa muctasiliyuu ahaa khaariji dhiigga muslimka banneeyuu ahaa ama takfiiriya dadka oo dadka gaalaysiiya muslimiinta ah oon ilaahay gaalaysiin rasuulna gaalaysiin wuxuu ahaa murji adigu wuxuu qabay bidca ama ah ictiqaadi ah ama se camali ah waxaasu ummadda ku dhex faafi jiray dad badanaa ku raacay hogaamiyuu ahaa waa toobad keena waa iclaansha inuu iclaanshaan la rabaa ila dadaa ku raacsanaaye dadki waxay yidhahdeen qofkaanaa ridoobeeye diinkiina haysta ilaa haddeer takfiirka soomaaliya odaadka odaga ka ah shalaan arkayay ninkii takfiirka ugu yeehay ka warka waa kii takfiirnimada ugu yeehay anaa ugu yeehay sagaal bilood markaan ku hogaamaayey aanta ku soo laabtaan idhi ka joog waa baatil waxaanu waxaanu anaa ku lumaya ha ku lumin ha anaa ku lumay ha ku lumin aan idhi marka fiiri asagina weli waa wadaa soddon sano kusii dhowyi waa sii jafa kama harin marka qofkii waxaa dhici karta isagoo bidcada shalay waday dad toobad keeno iclaansho kuwii ugu yeeray inay ka diidaan khalaas wax dembi xilw korkiisnama saaro gabadhan fanaanaday ahaan jirtay hoobalad caan ah heesahaasay duubtay riwaayadahaasay dhigi jirtay waa toobad keentay waa hadashay waxay tihi ilaahay aanu toobad keena heesahayga iyo muusiqi iyo balaayadii iyo kabanka aan isku rakibay qof walbow anugu beryanka ilahay aan uga toobad keenaya hala joojiyo kuwaa yidhi warkeeda macnama le wax iska bidcowdeye ee heesta noo wada wax dembiya kuma ayra iyadu wax dembiya kuma ayra maxaa yeele intaasay awooddaa ilaahayna qofka kuma kalifo wuxuusan awoodin intii waajibka ku ahayd waa la yidhi qofkaanu guriyu guriyuu bilaqaystay ama beer islaameed hanti islaameed boos islaameed bilaqaystay waa toobadkeena isagoo dhexda uga jira miyuu heegaa sida shimbirtii maya ma awoodo wadada ugu dhow oo booskan mid tiraad marka la fiidiyo id afarta jiho jihada ugu dhow uguna dhibkaya maalan meela qudaar ku tabcanta mar mari karo meelna waa bannaanta meesha bannaanu mara meesha ugu dhibya uguna dhow uu ka baxa intaasu si socda ku dambaabima maxaa yeele si kaluu yeelo male ha wuxuuna ku socdaa hanti islaamada de oo uu xaaraan ku soo galay oo bilaqa ku soo galay mana ku dambaabaya intaas uu sii socay ma ku dambaabaya sababtoo si kalu awooda lama ark waddadii ugu dhoweedna waa maray meesha ugu dhib yareedna waa maray degdegna weliba u maaha inuu iska tabashleeyo tabashleyn lama ogola waa inuu degdeg u baxo waana inuu niyeysan yahay inuusan dib ugu soo laaban ilaa qofka mogta guur islaameed bilqaa haysta ama beer islaameed daqiiqad kastuu dhex mara waa ku dambaaba saacadduu dhex jifo waa ku dambaaba saacadduu tukanayo waa ku dambaaba saacad kastuu xataa uu qashinka ka xaaqxaaqayo waa ku dambaaba mar kasta xataa shaqo kastuu ka dhaxayo atasaruf fii maali hayr waa waa ku dambaaba laakiin qofkan maadaama uu toobad keenay si kaluula yeelo lama arko lama haadi karo wuxuu shimbir maaha waddada ugu dhow uguna dhibka yaru mara isagoo niyeystay inuu ilahay u toobad keenay oo ka shanleeyey oo go'aansaday inuusan dib ugu soo laaban intaas yartaa u sii baxayo ku dambaabi ma marka ku dambaabi ma waxaa la mid ah qofa hub tuuray madfacuu riday markuusuu yidhi laa ilaaha ila allah inaa lilahi ilahay waa ku toobadkeen markaasuu ku fariisa dad islaami ku dambaabi waa toobadii waa ka ansaxee toobadii waa ka ansaxee wixii kaleeto oo ah diyadii iyo waa baab kale laakiin toobadiisu ansaxay diyadii iyo wixii uu ku dhacay hubkaas waa arrin gooniin laakiin macnaha markaas kadib dembi uga socoma dembi uga socoma laakiin wixii damaanaho haddee qof uu diyo diyadiis waa laga rabaa diyadiis waa laga rabaa waa masale kale taas laakiin isaga dembi dambe ku socoma intaasuu halkan ku sheegay wuxuu yidhi man taaba qofkii toobad keena bacda an tacaada sababa sababka markuu la yimid ka gadaal sababkii waa la yimid qofkaanu bidcadiyu dadkii baray dadkaas dadkaas bidcadii waa kusii dhex faafay asagaana sabab u ahaa qofkaani hees iyo muusiq iyo kaban iyo balaayaa laga duubay dadkiiyaa dhegaysana waa kusii dhex faafa heestii qofkaanu hubuu tuuray hub ayuu tuuray hubkii waa sii socdaa daduu ku dhici rabaa sababtana asagaa lahaa qofkaanu boos islaameed ama dhul islaameed ayuu awel soo dhex galay soomaalia markuu toobad keena waa kusii dhex socda sababtana asagaa lahaa inuu ku dhex socda isagaa soo galay marka qofku markuu sabab la yimaad sababtaasoo ficilkii ku sii soconaa uuna toobad keeno toobad rasmi ah waa ka shanleeyey wuxuu go-aansaday weligiis inuusan ku laaban khalaas wax dembi uma socdaan toobadii ku waajibtana waa la yimid qofkaas man taaba qofkii toobad keena bacda an tacaada sababa sababka markuu la yimaado ka gadaal faqad ataa qofkaas waa la yimid bimaa shaygii wajaba ku waajibay caleyh korkiisa wa in baqiya haba baaqi noqdo fasaaduhu iri qofkaas fasaadkiisii haba baaqi noqdo wadaalika mihaalkii kama rajaca waa qof ka laabtay oo kale can basi bidcatin bidca la faafinteed bidca la faafinteedu ka laabtay awaluu faafin jiray waa ka toobad keena bidcada weliba yutabacu lagu raaca huwa shaksiga calayha bidcada bidcada isagu imaam ku ahaa uu ka laabtay oo taaba waa toobad keenay khaarijan xaalu yahay midkii ka baxa makaana alqasbi meeshii uu dhacay marka waddada ugu dhowaadu mara uguna dhibka yar oo taaba waa toobad keenay bacda rami markuu hubkii tuuray ka gadaal qabla darbi intuusan nabarkii ku dhufan kao intuusan nabarkii ku dhicin uu toobad keenay qofkaas wixii ku waajibay waa leeyihin qowlka jumhuurtu waa kaasa qowl kaloo halkan sheega fiiri wa qaala dulburhaani shiiqa kitaabka la yidhaha burhaan u saaxiibka waa imaam alxaramayn kitaabka la yidhaha burhaan shiiqa u saaxiibka wuxuu yidhi innahu qofkaasu irtabaka ay irtabaka fi lmacsiyati macsiyadu waa ku dhex jira dembi waa ku socda maca inqiaaci nahyi nahyigii go-idiisa la jirkeeda wuxuu idhi nahyigii waa ka go-ay oo la dhihi maayo warya ka joog xumaanta maxayna waaba ka joogay takliifkii nahyigan lagu kalifay oo uu ku wajahnaa nahyigii horta waa ka go-ay laakiin dembigi waa ku socdaa maxaa dhacay liladii dariiqa dartiisa salaka uu qaaday oo waddadan uu maray guriga madaa iska leh markii hore meed xaq ku soo gashay intaad sii socoto dembigu waa kugu soca laakiin nahyigii ah waryaha guriga islaamantida islaamaad ka leexa la dhihi maayo ila waaba ka leexday nahyigii waa ka joogsaday dembina waa ku dul socdaa maxaa yeele waa wuxuu ka shaqeeyey dulmiyuu ku soo galay dulmiyuu ku soo galay inuu ka tago oo uu amarka ilaahay qaato waa daaco inuu hanti islaameed uusan lahayn ku joog-joogsayaana waa macaasi marka wuxuu leeyahay dhinacna daacu ka wadaa qofkaanu dhinacna macsiyu uga jira laakiin jumhuurtu maxay leeyihiin waxay leeyihiin dhinaca annaga macsida ma fiirinayno sababtuna waxay tahay dariiq kale oo uu dulmiga uga baxo lama arko qaacidaduna waxay tahay yutaxamalu dararu اlasqar lidafci darari اakbar dararka asqarkaa waa loo dulqaataa haddii darar ka weyn lagu suulina qofkaanu gurigii islaameed inuu dhex joogo oo hantidii islaameed haysto waa darar akbar ah inuu waddadaas ka mida marana waa darar yar oo hanti islaameedu hadda ku tumanaa weli labada darar marka waxaa yar inuu waddadan maro tan marka waa la taxamula waa loo dulqaadana marka qaacidadaa waxay tahay yutaxamalu dararu اlasqar dararka yarka waa la taxamula waa loo dulqaadana lidafci darari اlakbar dararka weyn si loo dafciyo loo difaaco saasaa la leeyahy laakiin isagu shiikaan waa diid wa qaala dulburhaani kitaabka lera burhaan shiikow saaxiibka wuxuu yidhi innahu qofkaas guriga islaameed ka baxa oo amase beerta islaameed dhul islaameed uu bilaqaystay irtabaka waa dhex galay fi lmacsiyati irtabaka ey khaalada almacsiya qofkaasu macaasidii weli waa ku dhex jira dembina waa ku socdaa inta yartaa u ka sii baxaa maca inqiaaci nahyi nahyigii go-idiisu ayada jirto nahyigiina waa ka go-ayo qofkaanu markaan nahyigii kuma wajahna oo la dhihimaa warya ka joog gurigan islaameed nahyigii waa ka go-ay maxaa waaba imtiaalo waa fartoomayba maxaad uu dembiga ugu socdaa oo dembiga u dhex galay macaasida liladii dariiqii dartiisa salaka u qaaday waddadaas uu qaaday aa dembiga ugu socdaa isagana sabab u ah inuu wax weyn ku socdo ilaa marka hore duusan soo geliyahay maanta kuma dhex socdeen wartakib ilaqafa min turayni wa khayran ladasta waahadayni wartakib la imow alaqafa midka fudud midkaas fududoo min durayni laba dur xaggooda ka ahaaday ka sifee dartana ka xaale ilaa asha oo jinsiyadaa xagga lafdigana waa isimkaasu macrifo xagga macnahana asha jinsiyada istiqraaqiyada waa nakiro saas darteeda jaarmujurka ka dambeeya laga xalay lagana sifeeya kaad rabto wartakib la imow alakafa shayga fudud akafkaasoo min durayna laba dhib xaggooda ka ahaaday wa khayran kala dooro ladasta waa haadayni labadan sinaashadooda agtooda wadaalika mihaalkiina kaman qof oo kale weeye saqada ku dhacay cala aljariixi qof dhaawaca jariixaasoo filjarxaa dad dhaawaca dhexdooda ku sugan wa dacafa wuxuu daciifiyey almuksa in lagu nagaado calayhi cala aljariixi kii dhaawaca ahaa man qofkii dabadda masaa'ilka usuulfiqiga dabdiyey wartakib la imow alakafa midka fudud akafkaasoo min durayni laba dur ama laba dhibaato xaggooda ka ahaaday waa khayran kala dooro ladasta waahadayni labadan sinaashadooda agtooda wadaalika mihaal haddaad rabtana kaman qof oo kale weeye saqada ku soo dhacay cala aljariixi qof dhaawaca qof dhaawacuu ku soo dhacay dhaawacaasoo filjarxaa dad badanoo dhaawaca dhexdooda yaalla dad badanoo dhaawacu dhex yaalla wa dacafa wuu daciifiyey almuksa in lagu nagaado calayhi qofkaas dhaawaca korkiisa man dabadda qofkii masaa'ilkan dabdiyey oo masaa'ilka usuulfiqiga aad u dabdiyey oo xaqiijiyey ula jeeda masaa'ilka qofkii xaqiijiyey halkan wuxuu leeyahay qaacido la yidhaahdo laba dhibaato oo isla eg haddaadan ka faka karin labadooda haddaad ka badbaadi karto ma bannaana mid inaad la timaado akhafudararayn iska tiraado sida caamadii labadan dhibaato labadaba waad ka badbaadi kartaa oo meelaan dembi yahay inaad heli kartaa kuma bannaana mid yar iyo mid weyn midnaba laakiin labadooda haddaadan ka badbaadi karin ood labadooda ku qasban tahay labadooda hadday kala yar yihiin midka yar inaad la timaaddaa waajiba kan weynna aad ka leexato maxaa ila qaacidadii aan soo sheegnay weeye yutaxamalu dararu اlasqar dhibka yar ayaa loo dulqaata oo la taxamulaa lidafci darari اlakbar si dararka weyn loo dafciyo tusaale beerihii markay soo go-een gellaydii masagadii raashinkii uu soo go-ay aa mid hamtilaahu baqarada inta tegay wixii hamtiyii layu gatay oo gelley ah ama masago aha baqaaru ka buuxi dadkii wax raashinbaba la waaday war-aaw raashinkii baqaaro ka buuxi wuxuu rabaa markay qaaliyowda inuu gato dadkii waxay cunaan la waaday qofkan hantidiisa inuu maamusho la qasbina asal in la qasbo la yidhaha wargad raashinka baqaarada fur waa darar dadkan oo dhan oo meeshan ku nool inay gaajoodaan oo waxay cunaan waayaana waa darar labada dar islama eg waxaa weynan badan midka ummadda ku dhacaya waa lagu qasba gad aa laleeyahy fur baqaarada raashinkan meesha ku kaydayday doonaa la raacay doonta dadaa saaran alaabna waa saaranta doontii waxaa la yidhi way ku culus tahay waxa saaran waxa saaranu doonta way ka tanwan yihiin waa culus yihiin dadkii inay ku qarqoomaanoo meeshaas ku baaba'aana laga cabsaday waxaa la qasbayaa alaabta saaran qayb ka mida badda in lagu tuuro alaabta haddee qofa iska leh alaabta shurka laguma ah maxaa la samaynaa qiimaheeda waa la qiimaynaa markaasaa loo qaybinaa dadka saaran madaxeeda maxaa yeelay in inta qarqoonto dadku dhintaan iyo in alaabta la tuuree qofkan xoogaa qarasha u bixiya islama dhib eg labada dhib midka weyn aa la difaaca midka yaraa lagu dhacaa marka midka yar aa lagu dhacaa taas waa haddii labada dhib ay kala weyn yihiin hadday isleegyihiin ka waran wa khayran kala dooro la dafta waa hadayn hadday labadaan siman yihiin dhinac walba ka siman yihiin midka rabta ku dhac midka rabtaad ku dhacee miisaalna isagaa ku siiyey kaman cala aljariixi fi ljarxaa saqad qofaa soo dhacay dad dhaawac ah ee saas u safan uu ku soo duldhacay mid ka mida marka inuu mid cuskaduu rabo miduu cuskado hadduu yidhahdo meel kale uga deg mid kalu cuskada meel bannaanu ma jirto dadkaa la fiirina ma dad isku mid aha oo siman xagga qisaasta oo kuf isku ah mase waa dad kala fadli badan hadday dad siman yihiin hadduu rabana kiisu iska kor fadhina ha dhinta isagu intii loo imaana wadda loo furaa hadduu rabana mid kaleetuu ku dul seexana kaas kale ha dhinte maay waa isku mid labadood isma dooriyaan waa siman yihin laakiin dadku haddaysan isku kuf ahayn ee ay kala hooseeyaan waa waajib inuu midka labadooda darajo hooseeya xaggiisa u laabto hadduu marka hore kusoo duudhacan uusan ka dhaqaaqin midkaas maalan gaal iyo muslim dhaawaca meesha isla yaalla gaalkiiuu ku dul dhacay ma banaana inuu muslimka xaggiisa u wareego muslimkiiuu ku dul dhacay waajib waxaan inuu gaalka xaggiisa aado gaalku ha dhintee lama sinni ama dadka meesha yaallaa dhammaan waa muslimiin laakiin ma sinna madaxweyniyaa ku jira imaamka muslimiinta nin wanaagsan cadli ah ummaddu ku necawsatay ah isagaa dhex yaalla isagii kusoo duldhacay hadduu maanta dhintana wax taagan oo diyaara oo laisleeyaha booskiisu buuxi kara lama hayo waa waajib aa leni inuu ka guurguurto oo uu mid kaloo muslimiinta ka mida shacabka waa inuu dulka kaasu ha dhintee taasu ha dhintee haddii uu ku soo dhacay mid shacabkaana uma banaana madaxweyne xaggiisa inuu aado imaamka muslimiinta oo cadligaah haddee bahal mujrima awel bala lahayaa laga wareejiya laga hadli ma ee waxaa laga hadlaya nin cadli ah oo ummadda wax ugu fadhiya xataa cadli kalimaani hadduu yahay nin geesi ah oo waddanka difaaco gaalada iyo cadowga dadka ka difaaca asagoo kalena markaan aan la haynin ma la sina dadka ma la sina dadka wakadalika waxaa la mid caalim ummadda diinta bara hadduu yahay markaasna aan caalim kaleeto oo baahida dadka buuxi kara ma joogo ma joogo hadduu kusoo duldhaco caalimka waa inuu ka gurgurtaa qof kaleo caadiya u aadan hadduu marka horeto uu qof kale kusoo dhacaan caalimka ma aadi karo laakiin meeshan boqol caalima joogta meel cilmigu ku faafay iyo sunnadu qof caalimuhu kusoo duldhacay magaaladana caalim waa dhooranya maanta hadduu dhinto diinku u dayacmi maa qofkaas kaloo muslimka lamid markaas caalimka intabaa idin miaalina ha wadalika miaalkii kaman qof oo kale weeye saqada kusoo dhacay cala ljariixi qof dhaawaca jariixaasoo fil jarxaa dad dhaawac dhexdood ku sugan qaara waxay yidhaahdeen qofka uu ku soo duldhacay kama dhaqaaqi karo mana bannaana qofka uu ku soo duldhacay ma bannaana inuu ka duldhaqaaqo maxayl qaacidadu waxay tahay addararu laa yuzaalu bidarar dhibaato marka suulada dhib laguma suuliyo qofaad haddaa ku duldhacdo dhib weeye inaad dishaan laakiin darar kale inaad ku suulido mid kale aaddo الضرر لا يزال بالضرر اهل العلم قبل قول كاس ضعيفين شيخ مره وحي وضعف وحا ضعيفي المدفع ان لغو نغادو عليه على الجريح كي كوبد لو سو دحاي او ليرا كاس واجب ان دول تاغناتو من ضبط في مسائل كبضيه والاخذ الا قاطو بالاول متك اوو هريا لا بالاخر كان اوو دنبيه ان لا قادن مراجح اخذ جاس للرجحه في مقتضى الاوامر اوامرته معانيده اي كينيدو وما سواه اول كوحي كسوهري ساقط وامد دعي او مستحب وامد لسنيو الاطمئنان حصل iyo wadalku marmarin gacanta korka la marmariyo in jiraba waa soo jiidmay lidaalika calaa daalika khilaafkaasu ku soo jiidmay wadaaka khilaafkaasuna filxukmi xugun ayuu ahaaday calalkuliyi shay guud la xukmiyo maca xusuuli kasrati ljusiyi jus-iga badnaashadiisa soo xasilideeda la jirkeeda walaakdu in la qaato bilwali midka ugu horeeya bilawali ay awali ashyaa ashyaada kan ugu horeeya laa bilaakhiri aakhirka aan la qaadan murajaxun waa la rajaxay fii muqtada alawaamiri awaamirta macaanida ay keenaydo wamaa siwaahu awalka wixii ka soo haray saaqidun waa mid dhacay oo mustaxabun ama waa mid la sunneeyo alidmi'naanu salaada xasilidda lagu xasilaa wadalku iyo marmarinta gacanta la marmarinaa markii la qubaysanaa in jaraba waa soo jiidnay lidaalika calaa daalika laamta bimacnaa calaa'a lidaaka lidaaka ey calaa daaka kaas korkiisoo ku soo jiidnay khilaafkaa lagu ishaara daaka wadaaka haddana khilaafka ku ishaar khilaafkaas في الحكم حكم هذا على الكل شيء جود الحكميه مع حصول كثرة الجزئي جزئي بدشديسا سو حسبيده لجيركه halkan mas'ala faa'iido badan ku sheega waxay tahay mas'aladaasu hadii la is amro xugu shaygaas la is amrayaana waa shay guud oo ajzaale ajzaa kala tagsan xagga fudaydka iyo xagga culayska badnaanta iyo yaraanta waa shay kala tagsan amarkaasuma wuxuu ku fulayaa inta ugu yah ee magaca qaada karta mase meesha ugu dambayda in la gaarsiiyaa waajib waa intaas masaladaa tusaale waxaa la is amray salaada marka la tukana in lagu xasilo dumaaniina waa waajib waa rugni min arkaani salaa dumaaniinana waa shay guud oo ajzaa badan leh oo kala tagsan qofku markuu rukuuco subxaana rabbiya alcadiim uu yidhaahdo dhaqaaqii uu kor ka yimidna uu ka dhammaado dumaaniino waa laga helay hadduu ku celiyo koob iyo toban goor subxaana rabbiya alcadiimna waa dumaaniino iyaduna marka dumaaniino qayb yarna waa leeda meel dhexe waa leeda meesha ugu dambayda waa leeda inta uu qofka awoodo ugu dambayda ku xasilaana ma layidhi waa rugni salaadda in lagu xasilo nabigu waa amray sala allahu alay wasalam amarkaas oo uu nabigu yidhi salaada ku xasil ma inta ugu yah a lagu xambaaraa waajibka mase inta ugu dambaydo gaayada laba qaacida iska soo hor jeeda meesha almru yaqtadi lwujuub alaslu baraa'atu dimma labadaasa iska soo horjeeda meel kastoo laba qaacida iskaga hor timaadana khilaafaa ka yimaado qaacidada koobaad waxay tahay alamru yaqtadi lwujuub amarku waajibnimuu keenaa waxaa lagu amray inaad xasisho xasishka intaas aad awoodoodan ku dhibtoohayno mashaqada aan lahayn waa xasilkii haayadiisa gaarsii qaacidada saasaa laga fahmaa qaacidana waxaa laga fahmaa asalku waa bara'atu dimi marka lays amray wax la dhihi karo dumaaniina markaad la timid inta kale waa inay asalkii baaqi ku noqoto aysan waajib ahayn inta kale marka waxay yidhaahdeen sida shiiku uu maraya sawaabkiiye walakhdu in la qaato bilawali inta ugu horayda oo magaca qaada karta laa bilaakhiri meesha ugu dambayda aan la qaadan murajaxu waa midka la rajaxo fii muqtada alawaamiri awaamirta macaanideed intaasaa la rajaxa haddii shay lays amro inta ugu horaydae magaca qaadan karta amarkaasu ku dhacaya waajibku waa intaas inta kaleeto maxay noqon wamaa siwaahu awalka inta ka soo hartay saaqidu waaba mid dhacay ow maba lays amrinba awalkaas intii ka soo hartay ow mustaxabun ama waa mid la suneeyo oo waa sunna awalkaas inta ka soo hartay labu mid noqonaa inuu yahayba shay oo aanba lays amrinba oon layskuba dirinba inuu yahay iyo inuu yahay shay sunnaa labadu mid noqona maalan qofkii waa qubaysana waxaa la amray inuu tinta dhex geliyo faraha tintiisa inuu faraha dhex geliyo si biyuhu ay u gaaraan madaxa maqaarkiisa si ay u gaaraan korkaa sidoo kale marka inuu qofku saas gacantii madaxii ku yidhahdo iyo timihii dhexdooda korkana uu taataabto waa delki iyo marmarin inuu madaxa ilaa majaha inta ka dhaxayda uu meel walba gacanta taabsiiyana ayaduna waa delki amarku tee ku dhacaa laleeya inta ugu horreyu ku dhacaa oo la dhihi karo qofkaanu biyihii waa gaadhsii jirka inta kalena waa saaqid wey qofkan waxaa la amray inuu ku xasilo rukuucda sujuudda dhammaan arkaanta inta koobaad oo dumaanina la dhihi karo waa marka qofku rugniga dhex galo shirku waa inuu dhaqaaqa joojiyo intaas marka waxaa la yidhaahdaa dumaaniina inuu qofkan ku xasilo ilaa uusan mashaqo dareemayna waa dumaaniino iyaduna inta ugu horayda ayaa amarkii uga dhacaya qofka intaas dheeraadkaana waa sunna laleeyi waa sunna hadduusan markaa dee dad ma'muumiinu tujinayo uusan dhibayn dad dhibaayo lama ogolayn aad u dheereeyeen wاlأkdu in la qaato bilawali kan ugu horeeya laa bilaakhiri aakhirka aan la qaadana murajaxu la rajaxaa fii muqtada awaamiri awaamirtu macanida ay keenaydo wamaa siwaahu awelka wixii ka soo haray saaqitu waa dhacay oo mustaxabun waa mid la suneeyey alidminaanu xasilka iyo wadelku marmarinta gacanta korka iyo timaha iyo la marmariyo in jelaba waa soo jidnay lidaaka calaa daaka khilaafkaasuu kusoo jiidmay wadaaka khilaafkaasu fi lxukmi xukun ayuu ahaaday calalkulii shay guuda la xukmina oo qaybaleh kala tagsan xagga kasrada iyo qilada xagga mashaqada iyo khifada ku kala tagsan ilaa dumaaniinadii way kala tagsantay islama eka dalkigii iyo marmarintii islama egeka marka shay guud marka la xukmiyo weeye maca xusuuli kasrati ljusi jusigiis badnaashadiisa soo xasilidda la jirkeeda shaygaas wuxuu leeyahy ajzaa badan wa rubama ijtimaacu ashyaaan xadar mima ata alamru biha cala albedel aw itaratubi waqad yusanu wa fiihi qul ibaaxatun tacinu wa rubamaa waxaa la arkaa ijtimaacu ashyaa shayyaala kulmidood in xadala inuu reebtoonaado wa rubamaa waxaa la arkaa in xadala inuu reebtoonaado ijtimaacu ashyaa shayyaala kulmidood inay reebtoonaadaana la arkaa wa rubamaa waxaa la arkaa ijtimaacu ashyaa'a shayyaala kulmidood in xadala inuu reebtoonaado huwa ijtimaacaas ashyaadaasoo mimaaki ka mid ah atal amru amar uu yimid bihaa ashyaada lays amro calalbedeli bedel korkiis uu ku yimid awi taratubi awi tartiibi tartiib uu ku yimid waqad yusannu ijtimaaca in la sunneeyana waa la arkaa wa fiihi ijtimaacaas ibaaxatun bannaynaa ku sugan qul dheh waa iska jumla muctarida wa fiihi ijtimaacaas qul dhehe ibaaxatun bannaynaa ku sugan ibaaxadaasoo tacinu ey tadharu muuqanayda halkan wuxuu ku sheegaa waxaa dhici karta inuu amarka iyo xukunka sharcigaa ku tacalluqo laba shay iyo ka badan laba shay iyo ka badan ayaa amarkii ku tacalluqaa laba shayaa lays amraa ama ka badana lays amraa saddexay noqon kartaa marka haddii laba shay lays amro ama ka badan saddexay noqon kartaa qayb ka mid a waxaa mamnuuca labadii shay oo lagu amray inaad isku darto labadii shay oo lagu amray labadiiba inaad isku darto ood samaydo waa mamnuuc maxaa yeelay marka horaa waxaa lagu amray calaa sabiililbedeli kan samee ama kan samee a marka horeba lagu amray maalan waxaa lagu yihi zawij fulanata min fulaan aw fulaan gabadha heblaa guuri hebel ninka lera wiilka hebelera u guuri ama wiilka hebel u guuri waa amar soo maa laakiin calaa sabiil bedeli hebel u guuri ama inta hebel iska daydid hebel u guuri wey ee labadii maad u guuri kartaa maya labadii uma guuri karti marka waxaad leedahay calaa sabiilil bedeli ashyaada laysku amray ma banaana in laysku daro ma banaana in laysku daro ma banaana wa rubamaa waxaa la arkaa ijtimaacu ashyaa sheeyaala kulmidooda in xadala inuu reebtoonaado gabadhan labada wiil uma wada guuri kartid shayaalkoo mimaakii kamida atalamru amar a yimid guuri a lagu yidhi bihaa shayaalkaas laysamray shayaalkoo mimaakii kamida atalamru amar u yimid bihaa shayaalka laysamray cala albedeli bedel korkiisu ku yimid oo markii lagu amraayey labadooda wada halmar samee ma ahayn ee kan samee ama kan sameeyuu ahaa awi taratubi awi tartiibiyu ku yimid oo waa maxay tartiibtiina khisaalu kafaara khisaal اkafaarati fii ramadaan nina xaaskiisa u galmooday maalin ramadaan biduuni cudrin biduuni cudrin waxaa la leeyahay koo waxaa waajib kugu ah inaad addoon xoraydo adoo addoon xoray kara raashin inaad bixida ka ansixima soonna ka ansixima haddaad awoodi weydo inaad addoon xoraydo laba bilood soom adoo laba bilood soomi kara raashin inaad bixida ka ansixima haddii aad laba bilood awoodi weydana lixdan miskiin quudi tartiibu la yeeli maayo inaad kala hormarido aw itaratubi waqad yusanu ijtimaaci in la sunneeyaa la arkaa in laysku daro labadii amr xaajigii waxaa la yidhi laba maro qaado ninkii xaajigaa laba go' qaado hal midoo cawradiisa asturi kara hadduu qaato waa ku filanta inuu laakiin labadaba wada qaataa sunna oo uu go' hoose iyo go' kale ka dhigto waa sunna wa fiihi ijtimaacaas waxaa ku sugan qul dhehe ibaaxatun ibaaxaa ku sugan ibaacadoo tacimu ay tadharu muuqanaya inuu isku dara inay mubaax noqotaa la arkaa inay mubaax noqoto ayaa la arkaa inay mubaax noqoto inuu isku daro inay mubaax noqoto shaaficiyadu waxay leeyihiin kafaarada maalan qofkan waxaa la yidhi waajib waxaa kugu ah inaad addoon xoraydo addoon adoo xoray karana kuma bannaana inaad soonto oo soonku kafaarada kaa gudi maa waxay lehin laakiin isku daridda waa la ogoli oo waa maxay ta addoonkii xoreeyuu soonna ku dar waa la ogoli waa sunna yidha laakiin daliilay rabtaa isku daridda laftirkooda ale sunnadu iskama sugnaato daliilay u baahanta saas darteed usuginta gabalaa ictiraaday sida taqidun subki oo kale ibhaajka sharxu minhaajka iyo baydaawi waa isnawi oo kale nihaayat usuulka oo kale iyo waa ictiraadeen taasoo kale waa ictiraadeen waxyaalaha kaleetoo lagu miisaaliya tartiibta waxaa ka mid ah oo kafaaradaba kasii cajiibsanaa si qowlkaa shaaficiyada looga leexdo tartiibta oo waxyaalaha inaad kala tartiibda ay waajib tarto neef la gowracay iyo neef baktiye meesha yaalla labadaba inaad cunto waa lagu amro laakiin tartiib wey waxaad cunay marka koobaad neefka la gowracay adoo heli karana xaaraanu kaa yahay mid bakti labadooda iskumana dari kartid midka baktiyana ma hormari kartid waa tartiib laakiin haddaad weydo kii la gowracay naftana u cabsato baktiga waa cune waa tartiib neefka la gowracay in la cunaa sharciga waa ku taalla keen baktiya in la cunaana waa ku taalla sharciga laakiin waa tartiib mana kala hormari kartid mana isku dari kartid oo ma jamci kartid labadooda aynu kugu miaalina miaalkaasuna fiican wallahu subxaana wa tacala aclam sala allahu waslama baaraka cala nabiyina mxamed